xafiiska hay-adda nira ee magaalada gaalkacyo ayaa laga bilaabay bixinta kaararka aqoonsiga kadib markii qaar ka mid ah bulshada magaaladaasi ay isdiiwaangeliyeen si ay u helaan kaararkan furitaanka bixinta kaararkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah xafiiska hay-adda nira ee magaalada gaalkacyo duqa magaalada gaalkacyo odayaal waxgarad iyo bulshada qeybaheeda kala duwan agaasimaha hay-adda nira mahad maxamuud sahal ayaa ka warbixiyey muhiimadda kaararkan iyo bixintooda waxaan u taagannahay soddon iyo afar sano kadib inaan noqonno muwaadin soomaaliyeed oo haysta aqoonsigiisii qaranka soomaaliyeed ee national identification carka kaasoo noo fududaynaya xaquuq badan qof muwaadinka uu leeyahay xaq inuu helo oo asaasiga qofka muwaadinka uu leeyahay inuu asaasiga u ah u fududaynaya waxaan joognaa degmada gaalkacyo galmudug waxaan noola jooga maayarka degmada gaalkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo nabaddoonadii waxaan rabnaa maanta inaan bilowno oo daahfuranno qaybinta iyo gaarsiinta muwaadiniinta ay dhigigooda xaqa u leeyihiin inta isdiiwaangelisay intaa isdiiwaangelina waxaan leenahay insha allah waana soo gaari doontaan cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale duqa magaalada gaalkacyo iyo xubnaha ka qayb galay furitaanka bixinta kaararkan aqoonsiga qaranka ayaa bogaadiyey hay-adda nira iyagoo sheegay inay muhiim tahay in qof kasta uu qaato aqoonsigan
dafcaddii koowaad ee bulshada reer gaalkacyo iyo reer gobolka mudug isdiiwaan geliyey maanta in i d-ga loo keenay aada iyo aad baan maaragtay hay-adda niira kaga mahad celinaynaa iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo dowladda galmudugba arintii runtaas waa arrintaas waa fursad weyn ee ummadda soomaaliyeed aada iyo aada qaali ugu ah maantana waa ku faraxsanahay in aniga shakhsiyan i d-ga aqoonsiga maaragtay ummadda soomaaliyeed ee naftayda ugu horeysana maanta kaygii qaato aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa
magacaygu waa cabdulaahi maxamuud ciise ahna gudoomiyihii deegaanka badarseed aad iyo aad ayaan ugu faraxsana maantay inaan national i d-gii kaarkayga inaan maanta helo oo runtii muddo bil oo kaleeta ayaan sugayey waxaan leenahay maantay dowladnimadii ayaan gaarnay waxaan ugu mahad celinayaa shaqaalaha qiimaha badan iyo qaybaheeda kala duwan ee inoo fududeeyey inoogu keenay goobaheena aan degannahay runtii waxaan aad iyo aad uga faraxsanahay inaan maanta aan la soo koobi karin farxaddayda oo ah inaan maanta xaqiijiyey guud ahaan inaan muwaadin rasmi ah soomaali ahay hay-adda nira ayaa horey magaalooyin ka mid ah dalka uga furatay xafiisyo loogu talagalay inay dadka ka helaan kaararka aqoonsiga maadaama uu muhiim u yahay muwaadin kasta oo soomaaliyeed